alaikum waraxmatullahi wabarakaatu waadin salaamaya dhammaantiin waana ku mahadsantihiin ee, soo dhoweynta een, madaxda iyo iyo dadka reer boosaasood Een, ee, halkaan aan idinkaga tegay ee, laba beri ka hor waxaan maleynayaa waa maalinta saddexaad oo aan idin- baan soo laabtay Een, dabcan ee, halkaas waxaa ka jiray shir ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada ee soomaaliya ee, looga arinsanayay ee, waxyaabo badan oo khuseeya mustaqbalka ee, soomaaliya een, iyo ee, geedi socodka nabadda soomaaliyeed Ee, dabcan haddii meel la isugu tagaana ee, dabcan wax badan oo kale ayaa ka dhasha ee, isutagi aan meeshaa tagnay dabcan waxaa ahayd fursad aan isku aragnay aniga iyo madaxweynaha ee, galmudug iyo madaxdii kale ee dalka ee meesha joogtay dabadeedna wixii taagnaa iyo shidada magaalada gaalkacyood in laga wada hadlo Ee, dabcan wixii kasoo baxayna ee, wadahadalkaas waad aragteen oo ee, war- murtiyeedkii kasoo baxay ee, abudabey ee, ayuu ahaa ee, ahayd in ee, xabad joojin la sameeyo ee, dadku ay magaalada kusoo laabtaan Ee, wixii dee xasaasiyad iyo kala fogaansho soomaaliya dhalinkana laga fogaado Ee, dabadeedna ee, la dhammaystiro oo ee, si dhibtaasi aysan mar dambe usoo laalaabanin ee, laga wada hadlo Een, eh, puntland dee mar walba iyadu eh, dhib ma wadin eh, duulaan ma ahayn Eh, mar walbana waxay raadinaysay maslaxad soomaaliyeed iyo eh, nabadgelyo iyo daris wanaag Eh, intii ayaa haddana ka go-an eh, waan rajeynayaa in shidadaasi ay insha allahu ay dhammaato Een, xal waaran laga gaaro haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad baan u rajeynayaa Ee, dhanka kale ee, waxaan rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanay inaan ka jawaabo waxaan u jeeda nin xildhibaan ahoo idaacadaha taagnaayo oo ka qilqilinaya oo ee, war aan sax ahayn ka sii deynayay iyo dukumentiya beena Ee, lacag baa puntland dowladda federaalku siisay iyo waa la dhunsaday iyo Ee, dee dowladda federaalka way joogtaa inay ka jawaabtaa la rabaa ciddii ay siisay iyo goortay bixisay iyo akaunka ay ku shubtay iyo iyadaa- iyadaa laga rabaa Waa- waa ay joogaan jawaab baa kolley aan ka doonaynaa haddii warkaasi ay ee, dukumenti ay leeyihiin lagu qoray Ee, laakiin annagu waxaan caddaynaynaa waxa anagu mucaawanaa iyo ee, wax dhaqaalaho dowladda federaalka aad puntland ka soo gaaray inaba la ekaatima ay jiraan ciddii caddayn haysaana dee waxaan rabaa inay ka jawaabto Ba- dowladda federaalka wasaaradda maaliyadeed bay leedahay bangiyo dhexay leedahay xisaabiyo guud bay leedahay hanti dhowrayaal bay leedahay marka jawaab cad baa la rabaa inay ka bixiyaan hadday igu qorteen warkaas Ee, laakiin si u malayn mayo warkaas inuu warjira yahay Ee, marka laakiin mas-uuliyad darra weeye inta meel la is istaago in been la daldalo dadka la jaha wareeriyo Een, aad iyo aad baad u mahadsantihiin guur iyo khayr baan idin rajeynaya arrinta ku saabsan qandala ee, dabcan wataan sheegay ee, ee, daacish ee, puntlandna ma joogayso qandalana ma haysanayso Ee, awooday ku joogtay mida ku haysata midna ma ay laha Ee, waana laga howlgelayaa insha allah Ee, wakhtigooduna waa un ee, ee, maalin iyo dhowr dhow- kooban bay joogi karaan hadday u bataan insha allah dee la yidhaahdo dadkana wixii dhib ay ka soo gaarta arrinta iyada ahi dabcan dowladda way ka howlgalaysaa wixii macaawanana way gaarsiinaysaa Ee, shacabka puntland meela joogaana waxaan ugu baaqayaa wadajir iyo midnimo nabadgelooda inay xagsadaan dalkooda ay difaacaan horumarkana ka shaqeeyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin